فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysa ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo hadahan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida qarax mar kale ciidamada baangaraafta ugula beegsadee gobolka shabeellaha hoose maxaa khasaare ah ka dhashay weerarkaasi macluumaad ku aadan ayaan soo gudbin doonnaa magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo uu maanta ka furmay shir ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada shisheeya kalkaalka nuxurka khudbadihii la jeediyey ayaan barnaamijka ku hayaa gaalkacyo oo ay ku dagaalameen ciidamo iska soo horjeeda puntland oo sheegtay in ay la dagaalantay kooxo daroogada isticmaal ah iyo beesha leelkase oo arrinkaa diiday sheegtayna in lagu soo duulay wararkii ugu dambeeyey gaalkacyo ayaan warbixin idinkaga haya muddada barnaamijku uu socdo qodobadiisa caawo waxaa ka mid a munaasabad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay xarunta madrasada cushaaqul qur'aan deegaanka kunya barow ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay ku qalanjibiyeen siddeed arday mid ka mid a gabdhaha loo qabtay munaasabadda ayaa la guddoonsiiyey kun doolar halka abaalmarino kale oo qaali ahna goobta lagu bixiyey caawo waxaan idiin soo gudbin doonnaa qaybta koowaad warbixin aynu ka diyaarinnay cushaaqul qur'aan sida ay u weynaysay qur'aanka kariimka wararkii ugu dambeeya karonana waa ka qayb barnaamijka aniga ayaa soo saaray oo idila socodsiinaya waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aynu gudagalno barnaamijka dhuuxa mar kale gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay qaraxyo lala eegtay ciidamada maraykanka uu ku ugaarsado ee dowladda federaalka ciidamo lugeynaya oo ka tirsan dowladda kana soo baxay ow dhegle ayaa la sheegayaa in qarax xoogan lala eegtay markii ay gaareen mubaarak oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose qaraxyada oo laba ahaa ayaa askar looga dilay ciidamada baangaraafta waxaana lagu qasbay inay dib uga cararaan deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyadda weeraradaasina waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي markaana gaalkacyo xalay ilaa iyo maanta magaalada gaalkacyo waxaa ka socday dagaallo u dhexeeya ciidamo iska soo horjeeda oo ka kala tirsan puntland iyo kuwa ku sugan magaalada gaalkacyo gaar ahaan qaybta waqooyi ee magaaladaasi ciidamada puntland waxa ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad ay ku tilmaameen inay yihiin kooxo muqaadaraadka iyo daroogada isticmaal ah laakiin beesha leelkase waa ay diiday arrinkaasi waxaana ay sheegtay dagaalkan in iyada lagu soo qaaday uuna daba socdo weerar puntland labada kun iyo kow iyo tobankii ay ku qaaday magaalada gaalkacyo oo beesha lagula dagaalamay goordhow warka beesha leelkase ayaan soo gudbin doonaa laakiin markan mid ka mid a waxgaradka gaalkacyo oo idaacadda alfurqaan la hadlay ayaa ka sheekeeyey magaalada xaalkeeda iyo sida wax uu dhace bismi illaahi raxmaan iraxiim halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda alfurqaan iyo inta islaam oo dhegeysanayso waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, waxaa magaalada gaalkacyo eh, waqooyigeeda ka dhacay dagaal ayaa ka dhacay Eh, dagaalkaas oo u dhexeeyo qabaa'il dego garsoor iyo maamulka puntland Eh, xalay habeennimo saddex saac oo habeennimo markay ku beegneed ayaa toddoba gaari oo tignika ah oo uu wato taliyaha qaybta ee booliska ee muumin oo hadda cusub ee lasoo magacaabay ayaa wuxuu tagay garsoor maqaaxiyo iyo biibitooyin meesha joogaya xabadda lagu bilaabay xabadda siay u socotay laba qof oo rayid oo shacab ayaa ku dhintay kabacdina wuu ka soo laabtay wuxuu galay qeybta ayuu galay adigu maleysiyaankii qabiilka ahaa ee xaafadaas degan ee gurmadkoodii meel waliba iskaga yimid ayaa subaxii waaga markuu beriyey oo salaada subax laga soo baxay xabadi bilaabeen oo waxay soo weerareen madaxtooyada maamulka puntland oo ku yaallo gaalkacyo halkaas waxaa dagaal ku dhex maray ciidanka ee puntland ee ilaalada madaxtooyada ka ahaa iyo maleysiya beeleedkii qaabka qabiil u abaabulnaa halkaa waxaa laysku adeegsaday hubka noocyadiisii kala duwan dagaalkaas muddo ayuu socday ilaa wuxuu isla soo gaaray saddex saac subaxii ayuu isla soo gaaray waxaa ku soo baxay odayaal odayaashaas way kala dhex galeen ciidanka waxaa ku dhintay nin nabadoon ah oo beesha leelkase ka soo jeeday ee waqooyiga gaalkacyo oo xawaaladda amal u shaqaynayay nin kaleeto oo nabadoon ah oo asana beesha leelkase ee garsoor degta ka soo jeeda isagana waa ku dhaawacmay maamo ganacsato ahayd oo suuqa joogta ayadana waa ku dhimatay halkaas adigu isku celcelis marka la dhaho ilaa habeenkii ilaa saaka shan qofood ay ku dhimatay ciidankii dib ayaa loo celiyey oo waxay joogaan garsoor ciidankii maleesiyaadka beesha leelkase maamulka puntlandna wuxuu joogaa madaxtooyada ilaa xeradayax halkaasay kala joogaan iminkana kusoo dhawaada odayaasha beesha leelkase oo si kulul kaga hadlayay warka ka soo yeeray puntland ee ku aadan in magaalada gaalkacyo ay kula dagaalameen burcad hubaysan oo daroogistayaal ah darajadaydu waxaa weeye odayaasha nabadoonada reer leelkase ama tanadan ka mid ahay bashiir carab baa la yidhaahdaa dadka in badan baa i garanaysa waxaan u sheegaynaa dagaalka dhacayba soomaaliya ama caalamkao dhan ka warramaynaa dagaalka xalay garsoor ka dhacay oo hantidii iyo caruurtii iyo baatadii lagu laayay dagaalkaas wuxuu daba socdaa labadii kun iyo koob iyo tobankii dagaalka ahaa oo nala ku weeraray al-shabaab maantana dowladdu waxay u magac bixisay cabtoy iyo dadka qabrolayaasha waxaan umbadda u sheegaynaa caalamka oo dhan uga warramaynaa arrintaasi khaladaha loo wajahay mana aha sida loo dhigay ummad dhan oo la xasuuqay oo lagu laayay oo dowladdii magacay la lahaayeen ay lagu laayay weeye magaca dowladda lagu laayay waxaan ka rabnaa arrintaas waxaanaynaa dhallinyaradii iyo dagaalka dadkii geli jiray baan gacanta ku haynaa ma rabno in dhiig kale ku daato waxaad hadda sidaad og tihiin laba bilood baan waxaanu howlgel ugu jirnay nabadejin magaalada galdoog iyo bandiiradley inta ka dhex leh ma rabno inaan marka dadkii ku colaadii ah shalay annagu aan ka toobad keennay soomaaliya oon uga digaynay inaan ku celinna ma rabno waxaan dowladda puntland uga digaynaa arrintaas inay ka qoomamayso u sheegto dadkii waxgaareen letoos ka bixiso aad iyo aad baan arrintaas uga warramaynaa sida loo turjumayna ma aha sida anigu aan u dhigay oo runtii oo ilah ka warqaba weeye dadka hadda ku dhintay dadkii culummada ahaa oo aad loogu hanweynaa weeye ama ganacsatadii ama odayaashii dadkaas weeye dadka ku leeday arrintaas saasaan u sheegaynaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun marka hore waxaan ka tacsiyeynahayaa dadkii shuhaadada ahaa oo ku dhintay weerarkii xalay iyo saakay ay ku soo qaadeen ciidamada puntland waxaan adduunka u sheegaynaa intana maqlaysa iyo intana la joogtaba weerarkaasu inuu ahaa weerar xaqdarraa oo qalad ah weerar si qaawan loogu soo qaaday beel weerar lagu burburiyey dhaqaalihii iyo guryihii iyo dadku wuxuu lahaa hanti weerar lagu laayay maatadii iyo caruurtii weerar aan waxba loo reeban hubka noocyadiisa kala gedisan loo isticmaalay annagu waa isxakamaynay haddaan nahay beesha leelkase waxaanu hor taagannahay ciidankayagii waxaan hor taagannahay dadkayagii waxaan hor taagannahay dadkii dhibaatadu gaartay oo la xasuuqay oo la baabi'iyey
aniga magacayga maxamed guuleed muusaa la yidhaah dhaqanka beelaha soomaaliyeed ahna beelaha leelkase dhaqankoodaan ka mid ah dadkana garanaya waa ogyahay inaanu fidno ka talino iyo inaanu nabad ka talino waana garanaya mag badan oo na garanaysaana maqlaysa odayaashaa naga horreeyey oo codka nooga horreeyey waxay ku hadleen baannu adkaynaynaa inay jiraan waxaannu u sheegaynaa beesha caalamka waxaannu u sheegaynaa soomaaliya waxaan u sheegaynaa buntlandin ismaamulka buntlandin waxaan u sheegaynaa intii nabadda danaynaysa falkaa xalag ka dhacay gaalkacyo sida loo wajaho loo sheegay inuusan ahayn ee uu yahay sidaannu sheegayno لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي hagaag raadiyahaal furqan ayaad la socotaan wararkii ugu dambeeyey korona ayaan goodhow soo wadnaa laakiin iminka waa qaybta koowaad warbixin ka hadlaysa munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xarunta madrasada cushaaqul qur'aan عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان عشاق القرآن يا نور الإيمان
qur-aanka kariimka waa kitaabka allah ee qaadirka ah waana kitaab loo soo dejiyey inuu dadka ka soo bixiyo mugdiga oo uu ku hago nuurka kuwa lumay waxa uu ku hanuuniyaa jidka toosan waa dastuurka qofka allah rumaysan qur-aanka kariimka waa kitaab weyn oo taabashadiisu waa cibaado akhrintu waa cibaado dhagaysigu waa cibaado fahamkuna waa cibaado in lagu dhaqmana waa cibaado tan keliya ma ahane ilaalintiisa iyo barashadiisana waa cibaado adduunyada kama helaysid dhadhan iyo macaan sila la simo qur-aanka kariimka waayo waa hadalkii allah mana jiro ilaalin marka laga reebo qur-aanka kariimka waayo waa erayada keliya ee lagu kaydiyo qalbiyada waxaad arkaysaa dadda ah oo kala duwan oo xifdiyey ama bartay qur-aanka kariimka maxaa yeelay allah ayaa fududeeyey haddaan ararta soo gaasho aan gudagalo ujeedka warkayga goor hore maalintii khamiista siddeed iyo tobankii bisha dulqacda sannadka kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga saacadduna ay ahayd siddeedda subaxnimo ayaan aniga iyo cawil cabdullaahi waxaan u dhaqaaqnay xarunta madrasada cushaaqul qur'aan oo ka mid ah madaarista lagu barto qur'aanka kariimka ee ku yaala gobolka shabeellaha hoose عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان
munaasabaduhu kala wacan oo kala xasanaad badan kuwa baa lagala soo tagaa ajar iyo farxad halka kuwo kalena lagala soo hayaamo bilcagsiga wax intaa ka soo horjeeda oo allah uusan raali ka ahayn waxaa xaqiiqa ah xaflado badan oo aan u joogay inay ka duwanayd munaasabad ballaaran oo ka dhacday howlka madrasada cushaaqul qur'aan ee deegaanka kunyabarow aniga iyo wariyaha waxaan xafladda u tagnay tabinta munaasabadda oo ay ku qalinjabinayeen siddeed arday oo gabdho ah qur'aankana ku bartay kuna xifdiyey cushaaqul qur'aan للدنيا أن تحيا البشرى أن تعلن فرحتها الكبرى ببنات يطلعن عليها يحفظن ويرفعن الذكرى للدنيا أن تحيا البشرى magaca ay wataan ee cushaaqul qur'aan waa ay ku sifoobeen marka loo eego sida ay u karaameeyeen oo ay u weyneeyeen qur'aanka kariimka kalaamka allah أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان madrasadatan ayaa waxaa dhidibada u aasay qoys ku caanbaxay barashada iyo baridda qur'aanka kariimka sida goobtaba uu ka sheegay mid ka mid ah indheergaradka ka qayb galay munaasabadda cushaaq waxa ay dadka tusiyeen inay qur'aanka jecel yihiin عشاق القرآن يا نور الإيمان waxaana taasi ay ka muuqatay mashhadka wanaagsan ee aan ka go'i karin quluubta ka soo qaybgalayaasha waxa ay noqdeen tusaale iyagoo jeexay waddo mudan in la qaado oo ay ku daydaan madaarista kale madrasadatan cushaaqul qur'aan waxa ay la dheer tahay in imtixaan laga qaaday ardayda qalinjabisay oo lagu ogaanayay sida macallimiinta iyo maamulka cushaaqul qur'aan ugu dadaaleen ubadka waxa ay madrasada tan lacag la'aan qur-aanka ku bartaa agoonta iyo dadka fuqarada ah ee aan waxba haysan madrasada oo furan wax ka yar saddex sano ayaa waxa ay soo saartay arday dhammaystay qur-aanka kariimka oo xifdisan una dhisan akhlaaq iyo adaab intaba kuwaasi oo adkaarta iyo risaalooyinka lagu shubay ninkii damooda dugsigan inuu difaaca ou diyaar inuu difaaca ou diyaar cidda kale ninkii daamooda dugsigan inuu daryeela ou diyaar inuu daryeelo ou diyaar midda kale ninkii daamooda dugsigan inuu ku dayda ou diyaar inuu ku dayda ou diyaar
madrasadu waxa ay dheer tahay madaarista kale lagama sii harin ee waa la xusay waxaana maqlaysaan inta aan ku guda jirno barnaamijkan aynu ka diyaarinnay munaasabadda lagu qabtay cushaaqul qur'aan oo ay ku qalanjebinayeen sideed arday عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان عشاق القرآن يا نور الإيمان ha iscajabanina ee allah kaga shukriya nicmada si allah uu idinkugu siyaadiyo ayaa lagu soo afjaray mar goobta laga akhrinayay waxyaabaha ay la gaar tahay cushaaqul qur'aan maamulka cushaaq iyaga ayaa soo qabanqaabiyey xafladda lagu qabtay isla dugsiga gudaha howlka munaasabadu ay ka socotay waxaa lagu xarqay daahyo boorar ubaxyo aad u qurux badan oo lagu muujinayay munaasabadda halkan ka socota si nidaam ah ayaa loo fariisiyey martida qayb waxaa ka soo muuqday ardayda ku darso ubad ka dhigta madrasada cushaaqul qur'aan waa kuwa si aadah loo diyaariyay dhanka aadaabta laba qayb ayay u kala fadhiyaan qayb waxaa fadhiya gabdhaha halka qayb kalena ay fadhiyaan wiilasha waana arday helay barashada qur'aanka kariimka oo loo sii raaciyey tarbiyada أنتم للدنيا أفاقا عليا ومنارا يزهو في قلب الإنسان waxaa ii muuqda waan arki karayaa wejiyada marti kala duwan kuwaasi oo lagu casuumay xafladda tan oo socotay wax ka badan afar saac oo xiriir ah maadaama ay soo bilaabatay saacaddu markaa ay ahayd sideedda subaxnimo waxaana ay soo idlaatay oo halkan lagu kala dareeray labaiyo tobanka duhurnimo oo ay raacday toddoba-iyo labaatan daqiiqo sida ay xafladda u socotay iyo hannaanka quruxda badan ee loo soo diyaariyey ma ahayn wax lagu caajisi karay dadkuna waxa ay intaasi saacadood ay dhagaysanayeen khudbado kala duwan oo ay soo jeedinayeen culamaa u diin odayaal dhaqan waxgarad kale iyo waalidiin lagu casuumay xafladdan sidoo kale waxaa dheeraa bandhig kala duwan oo ay soo bandhigayeen ardayda wax ka dhigta cushaaqul qur'aan kuwaasi oo isugu jiray wiilal iyo gabdhaba koox koox ayay u soo bandhigayeen anaashiid khudbado iyo waxyaabo kale ay soo diyaariyeen halka xidyada qaarna ay soo istaagayeen arday loo yeerayay kuwaasi oo iyaguna halkan ku soo bandhigay waxyaabo cajabgeliyey kasoo qaybgalayaasha munaasabaddan bandhigga ardayda ayaanan ka hor dhicin waa ay nagu soo wajahan yihiin laakiin iminka waxaan jalliicinaa hadallada ay jeediyeen waxgaradka lagu casuumay munaasabaddan ay soo agaasimeen cushaaqul qur'aan dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadda tan waxaa ka mid ah mas-uuliyiin culamaa u diin iyo waxgarad kaleh oo halkan lagu casuumay sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo lagu soo dhoweeyey mikrofanka ayaa la dardaarmay macallimiinta iyo maamulka madrasada oo dhammaantooda ah haween waxa uu soo dhoweeyey dadaalka gabdhahan waxaana uu u sheegay in waddadu ay dheer tahay oo ay u sii dhabar adeegaan hawsha ay hayaan waxaan leenahay allaha barakeeyo gabdhaha shuhuudda tarbawiga ah ay bixinayaan aad baan u soo dhowaynaynaa waana ku faraxsannahay laakiin waxaan leenahay intaa juhuudiga aada bixiseen wadadii bilowgeedii baana joogtaan baan leenahay wadadii bilowgeedii ayaan weli joognaa wadadu way dheer tahay ma dhowa waxaana hor yaalla oo colaysa iyo cadowgaana haysta intaan kaliya kuma filna wey marka waa qayb baan ana ka qaadanaya tabriiga iyo soo dhoweynta iyo maaragtay juhuud ay bixinayaan madaaristeenan taxfiid lqur'aan iyo weliba tarbiyada oo fara meelo fara badan ku taalla wilaayaadka halkana aad dhowr jeer ka qayb galnay xafalaadkooda jazaakum allahu khayr wagaasyada iyo nabadoonnada goobtan joogay ayaa iminka fursadda siiyey qaarkood waa ay ilmeeyeen markii ay arkeen bandhiga ay sameeyeen ardayda iyo sida madrasadu u weynaysay qur'aanka kariimka ogaaska beesha tuni aadan cismaan injineer owgaab iyo injineer maxamuud ayaa markan loo yeeray iyaguna waxa ay la dardaarmeen macallimiinta waalidiinta iyo maamulka madrasada cushaaqulqur'aan wax lagu farxo amba wax lasoo bandhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisii ayaa ugu weyn maantana waan dul joognaa nimcada ilaahay uuna siiyana ayay ka mid tahay nimcadaasi marka insha allahu raxmaan inaan ku shukrino ayaana laga rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo siyaadinayaa haddii aan ku shukrino nimcadan hadda adeertan aan dul taaganahay ma haystaan dadka qaarkood dadkaasoo ku nool caalamka gaar ahaan soomaaliya ama geeska aan joogno ma haystaan wilaayaadka haddii laga soo reebo waayo nimcadani waxay u baahan tahay raadin iyo juhdi ayay u baahan tahay ummad muslimiina ayaa juhdi ku bixiyey dhiigooda u daadiyey fikirkoodii ilaa hardeertaan u taagan inay ku bixiyaan marka waxaana laga rabaa marka nimcadaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ku shukrino intaasi kadib waalidiinta amba macallimiintii ubadkan heerkan soo gaarsiiyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa ku sii dadaala sii wada dadaalkiinana labalaaba macallimiinta intaasaan leenahay waalidiintana waxaan leenahay dadaalkiinina waa loo jeedaa ummadda muslimiinta ayaa u jeeda annagana markhaatiyaan ka nahay waxaan idin faraynaa inaad dadaalkiina aad sii laba jibaartaan aad ku sii dadaashaan aad ilmihiina sii horumarisaan intaas ayaan idin faraynaa guud ahaan ummadda muslimiintana waxaan leenahay marxaladda haddeertaan la joogo meelaha wilaayaadkana ay ka taliyaan waxa ka dhacaya iyo kheyrka iyo wanaagga ka dhacaya waad u jeedaan mar walbaba waa lasoo bandhigayaa hadday qur-aan akhriskii tahay hadday ilmihii yaryarkaa tahay oo ay tahay hadday macaahiddii tahay kheyr badan ayaa ka jira ummadda oo muslimiinta ku nool meesha riddada waxaan leenahay khayrkan ka soo qayb qaata ilmihiina meeshan keena u soo hijirooda ilaahay subxaanahu wa tacaalaa noloshana meeshay ku jirto wuu noo sheegay jihaadka ayay ku jirtaa macallimiintii madrasadan ama madaarista guud ee walaayaadka xarka sool mujaahidiin ka shaqeynaya waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina idinku kabo waalidiintii oo iyagana caruurtooda soo saaray oo heerkaan soo gaarsiiyeen waxaan leenahay idinkana ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo miisaankiina xasan allah idin kabo waxaa la og yahay dadka waxaa rabaa inay taariikhda wax ka qoraan taariikhda in luuna noqdo wax laga ogaado aad bay u fiican tahay sababto ah waxaad ogaanaysaa cadaawadda qur'aankan loo qabo iyo cidda u qabto cadaawadda qur'aanka loo qabo kow horta waa gaala dhammaan say u dhan yihiin noocooda duwan kala duwan najuusi iyo nasaare iyo waxay taariikhda sheegtaa markay gaalo soo rabootay soo hamisay inay waddankan qabsato inay nin sahan ahaan u soo direen oo xeebaha ku soo degay uu arkay cunug yaroo oynaaya markaasuu waraystay cunuga yar muxuu oynayaa wuxuu oynayaa casharkii shalay loo diray ayuu ah xifdintiisa aayad u goys aayad waaxid hal aayada u goys ayuu la oynayaa meeshuu ka laabtay gaalkii warbixintii markuu celiy wuxuu yidhi ummaddaas had iyo xilli u dhow lama qabsan karo ma lama aadi karo qur-aankii ayay ku dhegan yihiin cunug yaraan soo arkay oo todoba jir ah oo hal aayad uu casharkii la siiyey maalinta horreysay soo xifdin waayey oo u oynaaya waxaad ogaataan ninka gaalkii oo baktiyey oo etoobiya xakumayey ra-iisul wasaaraha ahaa ra-iisul wasaare ahaa mares salaawi kii la dhihi jiray inuu yiray waxaa igu soo batay madaariista qur-aanka iyo masaajidada soomaaliya taasna waxay ugu tahay dhib iyo culeys waddankan etoobiya gacan kuma jiraayo haddii ay arrintaasi sidaan isi badan ay usii socoto ilaa gaalo isha soo saaraan soomaaliya sidii markaas fiiro gaar looga yeeshtay ilaa la-aan fiiradaasaa ku socoto marka hadda waddankan la rabo in loo jarjaro gobol gobol iska dhaaf guriguri loo jaro guriguri guri walba calan loo saaro oo la yidhaahdo adiga reer hebelaa tahay kuwaan kale kaama tirsan hadafka laga leeyahy waxa waaye in qur'aanka lagu baabi'iyo sababta haddii qur'aanka lagu dhago waxaa imaanaysaa in ilaahay subxaana shareecda laisku xukumo shareecada haddii laisku dhaqana awood ayaa meesha ka soo baxaysa africa iska dhaafee aasiya asia dhammaan gacanta loogu dhigi doono waxa marka ay gaalo mar walba ku fikirayaan waxa waaye in kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala la baabi'iyo ama la ciribtiro ama la ihaanaysto nina xabaduu ridaa furuntuu joogaa nina qur'aanka ilaahay subxana wa taala bara wax weyn u ahay wax la yaraysan kara ma aha ikhwat ilkiraam khayrakum rasuulkii calayhi salatu salaam wuxuu khayrakum man tacallama qur'aan waclama wax yar ma aha marka marka la sheegayo qur'aanka barashadiisa ama in dad la baro wax la yaraysan kara ma aha macallin walba aan wax ku qaado ama waxa ku qaadin xoogga saar inaad qur'aanka wax barto dadka barto adna barato haddaad taqaanay horey usii dheeraysay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وحكى لكم أن صادرين جزيرة العرب ودمر عربتا لوما صادرين إسلام كريا لوما صادرين عالم كأردن بان لو صادرين المهن هدي ويل يهين يا هدي جبل يهين يا هدي أذي يهين وحين السوقية عالم كان توحيدك بكين إلينا كفصارنا قليلا washington biidni illaahi inaynu gelino diintu waa maxay waa dhaqan dhaqan kasta oo caalamka ka jira inuu islaamka noqdo intaynu intaa gaarayno waa inay naaseexan ama waxbarasho an noqoto ama dagaal an noqotee arrintaas nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inagoo kaga helayna iyo asxaabtiisii gobolka china oo ugu dambeeya ilaa andalus yaa islaamku gaaray ma haddaas ilaahay baa iskale baariis waa caasimadda faransiiska soddon kilomitir bay yay u gaadheen muslimku oo u gaadheen soddon kilomitir wiilasha iyo gabdhaha meeshan joogow annaga koryooli baa noo taaganoo waa soconaaye waxaa idin sugaya meeshaas inaad ka qaadaan baariis oo caalamka oo dhan inaad gaadhsiisaan ilaahay baa ballan qaaday nuurka kan guri kasta ama ka buan samaysnaado dhoobo ama guri ka samaystaan dhagaxa ka samaysnaa inuu geliyo haddii ay ku roon yahay diintan islaamku inay gelayso cidda gelinaysa waa maxay cidda gelinaysa waa idinka waa jiilka aad dhashaan waa kuwa kasii dambeeya ayaa gelinaya hawshu marka ma sahlana hawshayna hortaallaa ma sahlana waxaan rabnaa haddii eebad yidhaahdo ilaahay idmo calankan tawxiidka ah maanta etoobiya waa nagu soo duulaysaa inaanu calanka kan aan ka taagno adisababa allahu akbar nairobi inaan ka taagno wallaahi baan ku dhaartay magaca ilaahay baan ku dhaartay waan aaminsanahay yowma nairobi datan iska daayo sakawaadka inaan ka qaadayno washington new york bariis london inaan ka qaadayno himadiinu inay halkaa gaadho inaad meelaha ku werwadataan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان
xafladdu waxa ay ahayd mid wakhti dheer iyo dadaal la geliyey markaad eegtid oo u kurgashid diyaarinta iyo iskudabarididda munaasabadan oo lagu bixiyey dadaal iyo dhaqaale si loo dhiirageliyo gabdhaha bartay qur-aanka kariimka allah waxa aynu ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa jecel qur-aanka kariimka si uu u noqdo himilada nolosheena iyo inaan qalbiyadeenna ku iftiiminno eryadiisa sidoo kale allah waxaan weydiisanaynaa oo aan ka baryaynaa inuu nagu caawiyo akhrinta habeen iyo maalinba قرآن كريم عشاق القرآن يا نور الإيمان halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybta koowaad xaflad qalinjabiil qur'aan oo ka dhacday xarunta madrasada cushaaqulqur'aan deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose عشاق القرآن يا نور الإيمان بدين عظيم هو السلام
waa hagaag idaacadda alfurqaan ayaad la socotaan barnaamijkuna waa dhuuxa waxaan ugu soo maqan wararkii ugu dambeeyey corona laakiin iminka magaalada dhuusamareeb maanta waxaa ka furmay shir ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada shirka maanta waxa uu ahaa mid furitaan ah waxaana kalimaad jeediyey madaxda maamul goboleedyada kuwaasi oo qaarkood weerar afka ku qaaday hogaanka sare ee dowladda federaalka shirka waxaa hareeyey ka hadalka hanaanka doorasho ee la wajahayo marka wakhtiga uu dhammaado dowladda axmed madoobe ayaa ka mid ahaa raggii ka hadlay kulanka ka dhacay magaalada dhuusamareeb waxaana uu sheegay culaysyo badan inay wajahayaan waxaa u baahan maanta culaysyadana saaran waddanku inuu horey ugu gudbo marxaladaha kolba lagu jiro waxaan u baahannahay waxyaalo badan baa inoo yaalay oo bilowgii dowladdan haddana laga hadlayay maantana taala dastuurku uu ka mid yahay dhamaystirkiisa ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada in dib in la furiyo heshiisyadii horey loo soo gaaray london conference muqdisho baydhaba iyo qorshihii amniga qaranka waxaasoo dhani marka ay timaado inuu dhici waayo kulanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ama dowlad goboleedyada laftirkooda inay isu yimaadaan oo ay ka tashadaan waxa markaa hor yaalla waxaa lumaya oo baadaya kala fogaanaya wixii la rabay in la qabto ee la rabay inay wakhtiyadaas qabsoomaan ama laxalayska weydiiyo waxaa nasiib darro noqonaysa heshiisyo badaanoo hore loo soo gaaray fulintooda inaan la isweydiinin oo aan la odhanin war waxaa halkaasay marayeen xaggey inoo marayeen maxaa ka qabsoomay maxay sababtu ay tahay waxaana rajaynayaa saaxiibaday inuuna shirkaan noqonin kii ugu dambeeyey ee shirar badan aan yeelanno la ysku xidhnaado la wada shaqeeyo waxa ka soo baxayana ay noqoto shirkani gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ku saabsan inaan wax cad oo aan iska weydiino annaga iyo dowladda federaalka iyo cidda naga dhexaysaba talada naga dhexayn karta la isweydiiyo oo la isla qaato waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa dadaal kasta oo dadka isu wadi karaya oo amniga looga wada shaqayn karayo oo qof kasta oo siyaasi oo maanta aada uga fakaraya ama ha noqdeen madaxda xukuumadda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqdeen ama madasha xisbiyada qaran iyo axsaabta kale iyo qof waliba inuu ka fakero oo ka shaqeeyo xasiloonidiisa sida aan intii ta'wiil aan jirin uu u dhaco dhibaata waddankan uga dhic lahayd qof waliba inta la gudboon inuu ka shaqeeyo sidoo kale madaxda goobta ka hadasha waxaa ka mid ah waare oo hogaamiye hirshabeelle waxaa ayaamankan batay in dastuurka la duro waxaa lagu leeyahay waa qabyo dastuurku qabyo maaha waa turjumaad qaldan kelmadda ingiriiska draft waxaa waaye ilaa laga ansixiyo unbuu draft yahay ma ahee soomaaliyu waxay isdhihi lahayd weystri jabuutiya laga soo bilaabay sida madaxweyneyaasha u sheegeen ilaa haddoo muxuu ahaay senator cabdi qaydiid iyo tiimkooda waxay soomaaliya isdhihi laheyd ayaa halkaas la dhuudhuujinaya wax caqliya oo naga maqan oo bannaanka naga jiraahu ma jiraan waxaa la yidhahdaa wuu iska hor imaanaa dastuurku ma iska hor imaanayo waxay ku xidhan tahay in il naxariisle lagu fiiriyo in niyad wanaag lagu fasiro waxay u baahan tahay in il hooyo lagu fiiriyo oo aanan il eedo lagu fiirin dastuurka haddii il hooyo lagu fiiriyo dastuurka wax ka hadlaysano ma jiraan wixii ka dhimanna haddaa howsheedii socotahay aan iimaansanno waddankan in xasilooni siyaasadeed laga helaha waxay ku xiran tahay inaan dastuurka u hoggaansanno beesha caalamku waa inay legitimacy inay la dul joogto waayo dhammaan ururadaasi waxay leeyihiin qodobo haddaan ku xadgudubno na qabanaya sidaas daraaddeed ma rabno inaan samayno doorasho ururadaas iyo beesha caalamku u arkaayaan inaan fallaaganahay oo aan taladayna gooni aan u dhigannay doorashadu inay wakhtigeeda ku dhacdo waa muhiim sababtoo ah waa safety valve waa meeshii systemka laga neefinayey dhammaanna madaxweyneyaashu waa ka hadleen muhiimadda ay leedahay in doorashada wakhtigeeda lagu qabto lagana heshiiyo wixii intaas ka soo hara waa farsamo dowladda federaalka iyo gobolka banaadir waxaa la qiyaasaa magaalada xamar in laga qaado hal bilyan oo dollar sanadkii waxaa u dheer amni darro iyo muxuu ahay rafaad kale oo dowladnimada iyo caasimadnimada nafteeda kusoo kusoo kusoo gaaray waxaa ka suurtogala inay dowladnimada ka cagajiidaan oo canshuurta iyo mataqaanaa tacaamulka dowladda ka cagajiidaan oo shacbi madluumiina oo dhibaataysa dowladu kor fuusha inuu noqdaa yaa ka suurtagala waxaa ka suurtagala in mataqaanaa weelku buuxsamo biyaha daadiyo arrintaas waxa laga bedelo بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي waa tahay gabagabada barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay waana wararkii ugu dambeeyey corona virus ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا cudurkan ilaa iyo hadda inta la ogyahay waxa uu ku dhacay labayo toban milyan toddoba boqol labaatan iyo shan kun oo ruux waxaa u dhintay shan boqol lixdan iyo afar ruux waxaa dadka ka soo caafimaaday tiradooda lagu sheegay toddoba milyan afar boqol soddon ruux wararkii ugu dambeeyey dowladuhu ay soo wariyeen ee dhanka dhimashada iyo dadka uu ku dhacay cudurka ayaan eegi doonaa maraykanka ayaa ugu horeeya maanta waxa uu soo sheegay dhimashada saddex boqol labaatan iyo afar ruux waxaana wadata guud dhimashadu ay noqotay boqol soddon iyo lix kun sagaal boqol sagaashan iyo shan ruux maanta oo keliya qaybaha dambe cudurka corona gudaha maraykanka waxa uu ku dhacay labaatan iyo lix kun sagaal boqol kow iyo labaatan ruux dadka cudurka maraykanka la ildaranna waxa ay kor u dhaafeen saddex milyan oo ruux baraaziil dhimashada maanta waxay ahayd sagaashan iyo sagaal ruux wadarta guud dhimashadana waxa ay dul istaagtay toddobaatan kun lix boqol labaatan iyo saddex ruux maanta baraaziil cudurka waxa uu ku dhacay lix kun saddex boqol konton iyo saddex ruux inka badan hal milyanna waa ay la ildar yihiin cudurka hindiya waxa ay soo sheegtay dhimashada shan boqol soddon iyo afar ruux waxaana wadarta guud dhimashada ay noqotay labaatan iyo laba kun lix boqol toddobaatan iyo saddex ruux raashka waxay soo wariyeen dhimashada laba boqol oo ruux wadarta guud dhimashaduna waxa ay noqotay kow iyo toban kun laba boqol iyo shan ruux maanta cudurka ruushka waxa uu ku dhacay lix kun lix boqol kow iyo toban ruux mexico dhimashadu waa ay badneed toddoba boqol ayay kor u dhaaftay iiraan boqol soddon iyo sideed ayay soo sheegtay wadamo kale ayaa dhimasho aad u fara badan soo wariyey إن الذي كتب البقاء لنفسه كتب الفناء على الورى قانونا لو كان ذخرك صالحا ما خفته لكن حملت من الذنوب ديونا الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caawa halka ayaan kusoo gunaanadaya dhammaanteena waa fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي